meel fiican bay noo marayaan nin walba wax qabanayo haddii aan nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed oo lixda gobol kuwa kale hadda saddex gobolaa nahay dhahayaan waan ugu daaqaynaa inay nagala soo qeybgalaan wadahadalada si u fiicnaado geedi socodka koonfur galbeed oo lixda gobol si u fiicnaado wejigeeda iyo dowladnimada qodobada aada isku afgarateen ilaa iyo hadda wadahadalladan beedhabo ka socda maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah kow in marka hore la furo wadahadal u dhexeeya dowladda federaalka iyo soomaaliya iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed oo lixda gobol laba in dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya lixda gobol ay diyaar u tahay inay la gasho wadahadallo iyo dib u heshiisiin ay u dhow yihiin qaybaha siyaasadeed ee koonfur galbeed ee soomaaliya wadahadalladaas oo ay jaryadeyn ka tahay dowladda federaalk soomaaliya saddex dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxay soo xulatay guddi siyaasadeed oo ugu qayb gala wadahadallada iyo dib u heshiisiinta afar labada dhinac ee heshiiska waxay beesha caalamka ka codsanayaan inay taageeraan habsami u socodka wadahadallada iyo dib u heshiisiinta si loo gaaro midnimo loo dhan yahay iyo xal waara marka wadahadladii waxay ku koobnaayeen afarkaas qalab aan kuusoo aqriyey
waa gartay magaalada beedhabo doorasho kalaa ka dhacday laba nin oo madaxweyneha haddana soo baxday muxuu hadda xalka ku jiraa
waxaas waa dad maadmakaca mindukutaada haddana annaga maadaama aan nahay dadkii dad isku soo doortay dimuqraadiyad rabitaanka shacabkana isku doortay haddana nin kasta wax qabanayo waan ugu yeeraynaa kama caadisi doonno ilaa naegaska annaga aan leena dowladda federaalka dhowr jeer waxay idinku celcelisay in lix gobol aysan socon karin maadaama saddex gobol maamulka jubba ay ka taliyaan sooma haboona marka dhismaha maamulka saddexda gobol inaad ka qayb qaadataan annaga kama qayb qaadanayno dowladda federaalka ah maamulka jubba annagaa ka horeyna annaga gobashayna noo taalo oo lexdayna gobol hooshood aan ku jirno ay nagu duldishtay mar labaad haddana waxaynoo keentay dowladda federaalka ayadoo rabitaankaada rabitaankeeda ah shaksiyaad rabitaankooda in saddex gobol ba arrinta soconaysa way gudbisay markii labaad haddana waakiisha ayada dowladda etoobiya mataqaanaa rabitaankooda haddana mar kale in shariif aan lagu soo erboorka gudihiisii yacni mataqaanaa ayadoo wax oo meesha taageero fiican uusan ka haysanin yani askartii inti dharka laga bedelay waay ula tahay buu yiri marka annaga haddii aan nahay shacabkii koonfur galbeed doorada qooro qabasho biyi kama cabtay annaga qooro qabashada biyi muku cadayno mana taageeri doon
haye marka muxuu xalka ku jiraa adinka waxaad sheeganaysaan in lix gobol aad u talisaan oo madoobe nuunow uu madaxweyne idin yahay qolo kale waxay sheeganaysaa shariif xasan qolo kale madaxweyne kaleoo saddexaad ay sheeganayaan
waayo gacan kale dhedhexaad oo caalamka ka socoto ayaa loo baahiyey inay ummadan isugu keento marka tan tan wax isku diraysa waa dowladda dowladda dhexdeeda ayaa farshaqasan maanta siday u kala taagan yihiin waa ogsiin marka meel kalean usugnaa aligal maaha yacni mataqaanaa dowladda ayada nasadeeda gudaheedii inay isxaliso oo wax meel isu dhigto markaas ayaa goboladooda iyo meelaheeda kale ay u gudbi kartaa iyadoo ay fiirinayso maslaxadda iyo danta shacabka ah haddii kale lexdaan gobol waa dilaysaa haddii dowladda federaalka ay leedahay wallaahi dowladda federaalka ayagaa kala burguri doonta kala go-i doonta annaga lexdaan gobol shacabkii u dhashiyaanahay waana joogaynaa waana joogi doonaa yacni mataqaanaa xuri xaaqina xaaqin baa dhamaanayo annaga yacni meel ugu aadayna malaa lexdaan gobol
marka marka laga soo tago maamulkaas kismaayo ee axmed madoobe adinku diyaar ma u tihiin in wadahadal aad la furtaan dhinacyada kale ee beedhabo idinkula sugan oo maamulka idinla sheeganaya qof walba oo soomaaliyeed annagu wax naga tabanayo inaan wadahadal u furno nin walba aan isu cadayno meeshii iyo buqcadii iyo meesha keliya maamunka ama madow meeshii sheeganayo dhulkaas meeshii ka soo galay loo rabnaa inaan la fadhiisano meelaha uu sheeganayo ahad madow waxaada ognahay inay shalayba laga keenay jilinkii shanaad marka haddaba wal iyadoo saas ay tahay waa la fadhiisanaynaa dhulkaas meeshu uu ku leeyahay iyo meeshu uu ku degay ama reerka uu sheeganayo hadhirneeda la diyaar baan una
waxaa la isku hayo waa lix gobol iyo saddex gobol dowladda federaalka iyo beesha caalamkuna waxay taageereen dhismaha saddexda gobol
waayo dhulkan baaska jubba caash caalka jubba loo barshadeeda ma kala go'i karaan adduunyadana dib kale hadda looma qaybin karo kun sideed boqol sideed iyo afartii ilaa sideed iyo shantii waktigii baarliin lagu kala qaybsanayay soomaaliya lama joogo hadda waktil xaadirkan waktil xaadirkan waxaa shaqaynaya shacabka rabitaankooda ayaa shaqaynaya dowladda dowladdaasaan tiriyo يعني متقال عالم كتاميري عالم كهذا ما كل قسم كل بيني من كان من قسم هذا بيني من بينه تبين إلهي كل ما هو تبين إلهي يفتح على يبع ومدى ربيتان كون بل كذب كله هي إيش حكومة لنا بل كون حكومة لنا وهي ربيتان كون لراعة هذه كله xogta weyn in loo soo diro annaga qan gumeynti aan galno oo sidii hore caalamka ugu dhaqmo haddii markaas annaga waxba meemanayeyso laakiin annaga intay nafsadda xayaaqada ay nagu jirto waxaan danaynaynaa lahdaa gobol inaysan kala goyi karin